walow saakay annagoo shaqo ku jirna shaqadayna caadiga aheyd niman maalmaha nabadbiis waa burcadahay oo la dirsanaya maamulka ayaa waxay weerar ku qaadeen xaruntii maamulka ku shaqaynaya degmada iyo iyo meelihii ay ciidamada deganaayeen waa gartay marka xoogaha dagaal yaraa ka dhacay oo aan saas u guurinaynin ayagana insha allah hadda magaalada waa nagawada raacday waa naga sifeeyey waxayna sii yaacayaan beeraha ciidamada amnigana waa ku daba joogaan ilaa laga helaa mas-uuliyadooda iyo ayagana lasoo qabtaa si loo horkeeno cadaaladda waa gartay marka dagaalku inta uu socday maxaa khasaaraha oo ka dhashay wax khasaaraha oo ka dhasho dheeriya ma jiraan oo meesha dagaalmaba ka dhicin ba wax isku tuutuur yaray ahayd hadda khasaare dheeriya ma jiro haddana insha allah weli waxaa ku jirna xaqiijintii amniga iyo wixii khasaar khasaare dhacay insha allah waana idin soo wadaagi doonaa wixii dheeriya oo soo baxo waa gartay waxaad ii sheegaysaa inay yihiin dad maleeshiya ah dadka weerarka kusoo qaaday xarunta degmada xagee bay ka yimaadeen
wallahi waa dad iska maleeshiyooba oo meelaha isku soo aruursaday rabana inay qalqal geliyaan amniga garabna siiyaan cadowga ummadan dhibaatada ku ah maxaa yeelay haddii difaac ciidan ku jiro lasoo weeraro ninka soo weeraro waa cadow cadowga kalena xabad uma dhahayo marka waxay waxay raadinayaan ay isu abaabulayaan waxa waaye inay qalqalgeliyaan amniga ay qalqalgeliyaan bulshadan ay dhibaateeyaan anagana insha allah uma yeeli doono gacanbirahana lagu qaban doonaa insha allah cadaaladaan horkeeni doonaa cid allaale ciddii kulug leed iyo ciddii ka dambaysay ciddii soo abaabushay dagaalka maanta ka dhacay degmada balcad ma wuxuu xiriir la leeyahay xiisadii muddooyinkan damba taagneed
xiisadii muddooyinkan dambe taagneed wax hadda oo lagu sababay kara ma jiro laakiin waa dad shaatiga siibtay marna si shabaaba dadka ula diriraayo marna issoo abaabulayo beliska ka soo galaa midana ka shaqeynaayo guddoomiye waxaanu maqlaynaa in magaalada haatan xaaladeedu aanay fadhin oo mararka qaar laga yaabo inay rasaasi iska dhacdo arrintan ma jirtaa cid aad kala hadasheen maamulka hirshabelle ha noqoto ama dawladda
e annaga horta mas-uuliyadaana saaran waxaa mas-uuliyad naga saaran tahay ummadda inaan dejino amnigoodana ilaalino wixii kaleo xalana waxaa laga rabaa madaxdii sare inay go-aan ka gaarto laakiin annaga haddii aan nahay maamulka degmada mas-uuliyaddana saaran waxay tahay ummadda reer balcad inaan la qaqashanayn dhibaatadiisa dhex marin marka macnaheedu waxay tahay ma jiran cid aada ogeysiisay adigu dhibaatada ka socota degmada
way ogaayeen wafdiyay soo direen waa yimid xaaladuu qiimeeyey haddana wafud kalaa sugayna intaysan imaanin waxba ay weerar soo qaadeen marka cadow madaxna la sugi mayno amarna la sugi mayno amaraaba hore u qabnayba inaa cadowga la dirirno marka sidaas awgeed cadowga waa la diriraynaa cid allaalay ciddii khalqal geliyaysa amniga isku dayan gacanbiraan ku qabanayna cadaaladaan loo horkeeni doonaa insha allah dabcan dagaaladan dhacaya magaalada mararka qaar rasaasta la isku tuuraayo waxaa la sheegay inay khilaaf dhinaca maamulka ay salka ku hayso cidda ay qusayso ma kala hadasheen hadday noqon lahayd dadka aada disaysaan iyo mas-uuliyiin kaleba
wax maamulka degmada ah oo khilaaf ka dhexeeya ma jiraan khilaaf maamuleed ma jiro anaa ugu sarreeya degmada maamulkiina waa ila shaqeeyaan dadka dhibaatadoodana maamulna shukubala shuqul kuma laha inay shabaab yihiin inay maleeshiyad yihiin ma kala laqaan laakiin inta aan ka haynan cadaaladda horgeynaa wixii hadda kasoo qabanna cadaaladda horgeynaa kadib aa la ogaanaa heerka soo diri meeshay ka yimideen waxaana shuqul kale iskale inay baarto maxkamadda iyo ku wareejin maxaa ka jira in adigu aada geysay ciidamo dheeraada magaalada balcad oo oo military ah xogayihii hore waa xogayihii degmadana isaguna uu ciidamo sidaas oo kale magaalada u keenay oo isku dhaca maanta uu arrintaas uu la xiriiro wallahi taas walaa horta xaalad amni waana rajaynaynaa insha allahu inaa waktiyada soo socda warbixin idin ka siino laakiin ciidan waa imaanaa oo military waxuuna u imaanaa military wuxuu sugaa amniga dadkuu sugaa meeshii dhibaata ka jirtana waa taga amniga militariga militarigana meelaa laga xukumaa marka haddii xaalad ciidan la rabo saraakiisha ciidamo la xiriir insha allah